waa hagaag waa hagaag waxaa la soo gaaray guntii iyo gunaanadkii intaana barnaamijkaana maanta ka bixin waxaan doonayaa inaan maantaha halkan nasiib u helay inaan qadka leynka taleefonka ku waraysto saciid axmed oo ka tirsan global peace aid oo maanta sbonsor gareeyey in ay halkan magaalada boston ay u n d b da i o m ta ay warbixin ku seeyayaan dadweynaha doonaya soomaaliyeed inay dib ugu noqdaan wadanka saciid may maqlaysaa marka saciid ugu horeyn bal intaanaad waxaad maanta sponsor garaysan aan u gudagelin bal bal waxaad nooga warantaa organizationkiinan global peace aid somalia wuxuu yahay iyo
shida global peace aid soomaaliya waa urur dhowaan aas-aasmay oo ka aas-aasmay university of massachusetts boston graduate programka arday meeshaas aan ka nahay aniga iyo qolooyin kale oo meesha nagula jira oo cabdirasaaq dheere ka mid yahay aan filahayo inaa istaqaaniin marka arrintan ayaan sponsor garaynay oo qolooyinkaa nala soo xiriireen maadaama aan maaragtay wax fiican ay tahay oo qof walba soomaaliya ay waajib ku tahay inuu sponsor gareeyo ama uu involved ku noqdo wixii soomaaliya wax loogu qabanahayo ama developmentgeeda looga sheekaynahayo marka ururkan global peace aid waa urur u ololeeya nabadda soomaaliya we promote peace dadka ayaanu isku keenaa dialogue group weeye ama urur wada hadal oo dadka isku keeno weeye ma ma garatay shina si fiican ayaan ku gartay bal haddii alla ka dhiga maalin dhanban ayaan kugu casumi doonaa raadi aad nooga warami doontaa waxyaabaha qabateen iyo marka haddaan haddan usoo noqda shirkii maanta quest media ee informationka soomaalida boston degan ku siinayeen haddaad noo soo koobto wixii ugu muhiimsanaa bal
shirka maanta walaal ay qabanayeen i o n questamida waa shir wuxuu ahaa information session for somaly professionals wuxuu ahaa mid loogu talagalay sidii dib loogu celin lahaa xirfad soomaaliya si dadku ay maaragtay uga tala bixiyaan ayna ula shaqeeyaan una tababaraan dadka waddanka jooga ama ama wasaaradaha u baahan oo isticmaali kara dadkan diasporada ama dadka waddanka dibaddiisa jooga oo khibradaha leh badankood shaqooyinka benefit ayay leeyihiin inkastoo ay iska yihiin kuwo benefit isku moderate ah haddana waa program aad iyo aad ugu wanaagsan qofkii soomaaliya oo raba inuu dib waddankii ugu laabto hase ahaatee uu maaragtay wax waddankii u qabto ama just maaragtay to give it back to his country or her country ma garatay waa gartay marka dadka ay doonayaan inay caawiyaan oo soomaaliya dib ugu noqdaan ee experienciga leh macnaha experiencigooda dhinaceebay uga baahayeen ma kuwo caafimaadka qaabilsanba ma kuwo ururada bulshada qaabilsanba maxay ahaayeen dadkay doonayaan backgroundkooda
walaal waxaa ka mid a dadka ay doonayaan ugu badan dadka maaragtay accountingka oo kale caafimaad waa dhici kadhaa inuu ku jiro adiga civil maaragtay societieska wixii adiga shaqooyin aada u fara badan oo noocyo kala duwana weeyo oo ku xiran baahida ay wasaaraduhu ay qabaan iyo sidii institutionska soomaaliya dib loogu dhisi lahaa ama ma ha noqoto maaragtay legal ama civic adigu xirfado kala badan oo ku xiran baahida wasaaradaha ayay raadinahayaan kadibna maaragtay dadkan ayagaa hayer garaynahaya oo shaqooyinka iyo wixii la shaqaynahaya dib u dhoofinahaya tigidyadooda mushaaradooda waxooda lacagtana u n d b baa bixinaysa hadduu ilaahay kuu roon yahay la shaqaynta iyo shaqa udiridda iyo intii kaleo hawlana ayada waxaa la wadi doonaa beneficiary institutionska ama institutionska ayagu isticmaali doona ee qafkaas loo geyn doono ma garad waa run saciid waxaa kaloo ku weydiinayaa maadaama ay dadkan ay doonayaan inay soomaaliya dib ugu noqdaan ma ka hadleen gobollada ay doonayaan mise guud ahaanba soomaaliya oo idil meel kasta ayay geynayaan dadka
wallahi shinow waxa weeye kolley brogramku waa brogram soomaaliya oo dhan lala jeclaan lahaa inuu tago oo dib u dhis markay noqoto soomaaliya oo dhan dib u dhiska waa u baahan tahay dhibkuna waa ka dhacay institutionaduna waa burbureen Ah, marka laakiin hadda waxaa moodaa su-aashaas anaaba gabadha weydiiyey en- en- en- en markii question and answer sessionka la galay en- en- en dhinaca securityga aawadiis marka dadka waxaa loo dirahayaa meelo maaragtay amnigooda uusan khatar galahayn hase ahaatee waxaa moodaa hadda kole in en- en- en shaqooyinka meelaha laga soo dejiya ay ka ama laga soo dejin doono inta badan ama laga dejiyay